بسم الله الرحمن الرحيم الحمd للh وkفى وsلاة وسلاaم عlى عباadه الdيn اsطفى وbعd wuxuu soo xusayey marka qofkii uu soo celinaya salaadii kolkaa waxa ui dhabrkii hadii ml acdاء تayamum uu ku yaalo wuu soo celinaya laakin qofkii utayamumay lmrضi aw jurxin bilasati ma soo celinayo maslo kalu iyadana sheegay oo nabrkii aanu lahayn satir laakiin haddana naadirnimadeeda darteedu soo celinayo markaa waxa uhi ilaa man qof mooyaane bijurxihi damun kahiir uu ku yaalo nabarkiisa dhiig badani ka da'ayo kaasoo yakaafu min gaslihi mayridiisu ka cabsanaya fa yuciidu wuu soo celinaya nabarkii yuu saatir ba lahaani macnaha balastar ku yaalla ayuu jirin laakiin haddii dhiiggiisu badan yahay oo aanu yarayn oo aanay u suuroobayn inuu maydho ama haleelihiisa waa wax iska naadira taasiyooma badna uu soo celin doonaa walow khaafa hadduu ka cabsado min shiddat dard qabowga dartii maradan xanuun ku dhaca ayuu ka cabsaday oo mimaa taqadama kii inoo soo horu maray ah kaa inoo soo horu maray aynu arkaynay ah walam yaqdir mana karin calaa taskiini ilmaai biyahana inuu diirsado uu kari laayay xiiqna wuu qabaa masalan iyo wa tadfi'ati codwin xubnaha inuu markaa dee dugsi ku sameeyo tuwaalo iyo waxuu isku damsiiyo oo dhaxanta gelaysa iskaga ilaaliyo kuwaana muu karin tayamama wa acaada wuu soo celinayaa waanu gebagabaysanaya shaaficiyadu saasay qabaan masale marka laaba qof qabow haddii uu gebagabaysto darti intuu iska gebagabaysto salaadaa uu tukado xurmaltulwaqtiya baa la idhahaa ayuu dabeedna soo celinayaa kolka dambe duhurka kolkuu duhurka netel dahaaro qaata ee ay u suurowda inuu maydho iyagu wuu soo celinayaa bay qabaan inkastoo dee culimada qaarkoodna ay leeyihin ma soo celinayo iyagoo daliishanaya xadiidkii camru bnu caas intuu qabowga ka baqday uu isagoo jinaabo la gebagabaysto asxaabta tukiyey ay asxaabtuna nabiga uga cawdeen ay yidhahdeen ninkaa isagoo caynkaasa buuna tukiyey markaan safarka ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam kolkuu su-aalay dee uu ka jawaabay arrintii muu odhanin haddaba soo celisay salaadii kalemu hadlin laakiin wuu iskaga aamusay taasi waxayna tusinaysaa bay leeyiin inaan la soo celinayn walaw kaafa min shiddat lbardi taawi haddaba waxaynu kasoo warramaynay qofkii oo biyo waayo isticmaalaya ciiddii labadaba hadduu waayo ka warran waman faqada maan wa turaaba qofka ciid iyo biyaba waaya wajaba an yusalliya alfarda waxda wuxuu waxaa ku waajiba inuu tukado faradka oo keliya oon sunayaa lahayn keligii unbuu tukanaya waxay u daliishanayaan mashruuciyatu tayamum maalintii ay dhacday sabab sidaasay ahayd xaajadu oo caaisha waxay leedahay annagoo safar ku jirna ayaa bahal kuulahoo qoorta ku gashanaa ayuunbaa gooday oon waayay sidii loo daydayayba safarkuna wuxuu marayay meel aan biyo lahayn kolkaas sidii loo daydayayay ayay wakti qaadato salaadii soo gasho waa markuu abubakar gujinaya ee uu ku xanaaqay iyadoo nebigu dhabteeda ku jiifo dadkuna abubakar ay u cabanayeen ay lahaayeen inantaadiiba ayaana xaniibtay oo rasuulkuna iyada darteed buu u joogay markaa intii dee kuusheedan iyo waxeedan la daydaya ummadii xanibatay markaasaaba dabeed ilaahay aayatu tayamum uu soo dejiyey oo aynu soo maraynay waa kii usayd ibnu xudayr radia allahu canhu lahaa reer abubakar haddii aad tihiin waxyaabo badan oo laydinkaga faa'iido qur-aan idinku soo degay baa jira markaa markaynu uga soconnaa waxa weeye markii loo sheegayo waxaa dee la tilmaamay inay dadku tukadeen iyaga oo aan biyo mid aan isticmaalin bay tukadeen fasalla annaasu bikayri wadu bikayri waduin iyagoo wax weyse ahba isticmaalin bay iska tukadeen kol haddii halkaa la tukaday dee waxaa laga faa'iidaysanaya waktiga ciiddii la waayana in dee la iska tukan karo marka iyaga dee gidaarkii iyo meeshii kullu maa sacida cala alardi baan ugu jirin jadwalka laakiin qofku dee madaahibta kale isagoo maaragtay iyo ictimaadaya xadiidka gidaarka sheegaya iyo iska isticmaali doonaa farad farad keliya bu wa yuciida inuu soo celiyo ayaa ku waajiba idaa wajada almaa aw ituraaba markuu ciid helo ama biyo ayuunbuu soo celin doonaa intuu ciidda isticmaalo ama biyihii laakiin goortan intuu ciidda isticmaalo soo celinaya salaadii waa goorma xaysu yusqitu tayamumu alicaadata waa markuu gebagabaysigu ridayay icaadada oo waxaynu soo sheegnay marka uu qofkii gebagabaysto in marna salaadii uu soo celinayo marna gebagabaysigiisaas icaadadii uu ka ridayo dee intuu tayamumo aanu soo celinayn haddaba haddii uu marayo waktigaas oo kale oo masal meelaan biyo u qaalibba ahayn hadduu joogo oo safar oo kale uu yahay oo ciid uu helo dee intuu isticmaalo ayaanu salaadiina soo celin doonin tana iminka biyolaan buu ku tukaday isagoo biyo ciid midnaba haysan dabeetana wuxuu helay isagiiyo musaafira ciid wuu isticmaali doonaa soo celin maayo salaadiina manaha intuu imika isticmaalo ciid ayuu tii uu ku tukaday isagoo ciid iyo biyo midnaba haysan tii buu kusoo celinaya turaabtan imika uu isticmaalay laakiin haddii aada ku tukato faaqidu dahurayn adigoo ah oo ciid iyo biyo midnaba aan hayn oo dabeetana aada ciid hesho oo markaad isticmaasho ay waajib kugu noqonayso haddana inaad salaadii mar kale soo celinayso de waa taasi waa dawr isdaba socod wey iskaba daayo marka dambuun biyo hesho un soo celi xayu wakti buu tayamumayaa yusqitu tayamumu alicaada waa waktiga gebagabaysiga aanu uu ridayo icaadada laakiin haddii gebagabaysigani aanu icaadada ridayn oo qofkii oo intuu tayamumo haddana soo celin kale lagu yeelanayo waktiyaal noocaas baynu soo marnay maya dabaatii buu sheego wuxuu ihi falaa yuciidu sooma celinayo salaadi idaa wajada turaaba fi lxadar marka uu ciid helo isagoo negi duhurkiibuu imika tukaday isagoon ciid iyo midya midnaba haysanin dabeedna qabla alcasar buu helay ciid ha hela ciidda eh nagaadi buu yahay macnaheedu waxa weeye meel biyo uqaaliba buu joogaa marka intuu ciiddii isticmaalo sooma celinayo salaadii laakiin mar hadduu xadar iyo nagaadi yahay inta biyo laga waayaa way yar tahay markuu biyo heluu soo celinaya tii uu tukaday isagoo labada midnaba waayay waatuu ka hadlayaa waa nooca waa waajibaatuhu sabcatu sababihii gebagabaysiga keenaya markuu kasoo hadlay waxau imikana xusayaa waajibaadkii uu lahaa baalkan la yidhaahdo tayamumku ama arkaantiisiiba dee iska dheh rugniyaalka gebagabaysiga lagama maarmaanka ah sunayaashiibuu markaa kusii xigsiin doonaa waa saddex qodoba markaa uu aada uga hadlay sababaha keena gebagabaysiga ciid loo isticmaalo arkaanta gebagabaysiga sunayaasha gebagabaysiga anniyatu niya ayaa waajiba inama alacmaalu binniyaat baa layi fayanwi waxa uu niyoonaya qofkani markuu gebagabaysanayo istibaaxata irdi fardi salaa faradkii salaada inuu dee banaysanayo ee ka awdmay ee ka xidhnaa aw istibaaxata muftaqirin ila ahaara mid dahaaro u baahan istibaaxadiibuu niyoonaya oo qofkani wuxuu ubaahnaa inuu dahaaro yeesho oo macnaha uu salaad tukado oo weysaysto waysadiina ma hayo haddaba uu waxaa odhanaya ninkaygii muftaqirkaa dahaaro u baahnaa waxaan ku banaysanayaa cibaadadii tayamumka dee saasunbuu qalbiga iska odhanaya walaa yakfi ku fillaan maysa niyatu rafci lxadath walaa fardi tayamum inuu niyoodo xadadkan inuu iska kor qaado iyo in uu tayamumkii faradka ahaa isticmaalo labadaasoo keliya niyadooda kuma filla laakiin waa in uu markaa istibaaxada iyo salaad inuu ku banaysanayo de waa inuu niyooda oo niyadiisa waa inay ku jirtaa salaadii ku tuko ama ku banayso gebagabaysiga ee iska gebagabaysa iyo gebagabaysigii faradkaa isticmaaliya kuwaasu qura maya fa in tayamama lifardin salaad faradabuu masalan u gebagabaystay wajaba niyat lfard inuu salaad niyat lfardiya salaadan inay farad tahay inuu niyoodo waa waajib laa tacyiinuhu min duhrin aw casrin salaadii laakiin inuu cayimo oo u dhahdo duhur baan u gebagabaysanaya ama casr waxba qaydna laakiin niyadiisa inuu ku qabsado weeye salaad farada inuu ku banaysanayo markaan uu gacmaha dhulka ku dhufanayo ee wejigiiyo gacmaha uu marinayo waa inuu salaad farada u niyoodaa waxba tacyiinku qayd maha bal low nawaa hadii uu niyoodo farda duhr duhurkii faradka ahaa istabaxa bihi lcasr casarku ku banaysan karaa duhur buu imika islaha gaadho sii baxayay markaasuu gebagabaystay waaba baxayba waktigiisi casar baa soo galay duhur baha u gebagabaystay dee casarkan wuu ku tukan karaa hayli laba faradun bay ahayd marka horena wuxuu la doonaya inuu niyoodo waxau ahaa dee inuu ku banaysto salaad farada walaw nawaa fardan wa naflan farad iyo nafl macnaha sunno iyo farad ayaa markii uu gacmaa dhulka ku dhufanaya u wada niyeysnaa ubiixa labadaba waa loo banayn oo labadiiba dee wuu ku tukan doonaa ila niyaday ugu jireen kolka hore aw naflan aw janaazatan aw isalaata saddexdaasu miduu niyooday nafli keliyu niyoodo waxa uu yihi gebagabaysigan salaadii odxiya waxaan leehay salaatu duxadii ayaan ku tukanaya saasuu niyada ku haystay ama jinaasada halkan lasoo dhigay baan ku tukanaya ama salaad uun ayaan ku tukanaya kol haddii aan de mi wax farad ahoo salaadiihi niyadiisi aanay ku jirin lam yastabix ilfard faradkii kuma banaysan karo oo salaad farada kuma tukanayo oo jinaasadiina fardulcayn may ahayn fardulkifaaya ahayd dee kuwan kalena waxay ahayn marka nafliga iyo sunahana dee farad ba muu niyooni kolkan salaaduu niyoodayna dee salaadii suniya faradba way leedahay aw fardan aw nawaa fardan ama farad buu niyoodo waxa uu leeyahay markan uu gebagabaysanayay salaad farada ku tuko falahu naflu sunuu ku tukan karaa munfaridan isagoo sunahaas keliya sunno keliya uu ku tukan karaa gebagabaysiga o wakada naflu waxa uu tukan karayaa sunne qablahu wa bacdah faradkii ka horeeya ama ka dambeeya fi lwakti waktigaas uu gebagabaystay dhexdiisa ah wa bacdahu hadduu doonayana ka dambeeya ninkan isaga ahi markii uu gebagabaysanayay waxa uu niyada ku haya farad oo gebagabaysigan farad u isticmaal buuli intana arrimoodba uu leeyahay wuxuu isticmaali karaa inuu sunne munfarid ahoo keliya ku tukado oo aanu faradba la imanin ilan kol hadduu farad u niyooday sunnihii wuu ku tukan karaa kii sare kol hadduu niyooday waxaa kaloo heli karaa intuu faradkii ku tukado inuu sunnihii ka horreeyey iyo kii ka dambeeyeyba raaciyo maala imika wuu gebagabaystay labadii ragcadood duhurka ka horreeyay ku tukanaya duhurkiina wuu ku tukanaya tii ka dambaysayna wuu ku tukan karaa oo markan uu leeyahay wakada naflu qablahu wa bacdah sunuu ku tukan karaya faradka ka horeeyo qabliye ah iyo mid bacdiye ah oo ka dambaysa fi lwaqti wa bacdahu waa masalo kale iyaduna oo salaadan masel faradka ah u weysays u gebagabaystay kolka uu ku tukado maxaanku idhaahdaa gebagabaysigii waxa uu haddana isticmaali karaa kolka waktigii baxo sunayaal kalu iskaga tukan karaa ee qeyd ma aha in waktigii oo jooga un sunayaasha uu ku wado fi lwaqti aw bacda wa bacda wayajibu waxa waajiba bu uhi qarnuhaa niyadan inuu ku xidhiidhiyo binaqli markuu ciidda soo qaadayo markan uu gacmaha dhulka saarayo waa inuu niyeysan yahay wastidaamatuhaa iyo niyadii inay sii socoto ilaa masxi shayin min alwaji wejiga intuu waxun ka masaxayo macnahedu waxa wey markan uhoreysa uu ku dhufanayo gacmaha niyoodo ilaa inta wejigii la gaadhayana niyadii ay kala go-en ee niyadiisi ha sii socoto adigu qaybtaa uhoreysa aniyatun buu kaga hadlay niyadiina waxay isugu soo aruurtay laba arrimood markaynu gebagabayno ma saddex arrimood aan idhaahne ka u horeeyo ah inuu farad niyoodo waa mid in uu ku tukan karo kol hadduu farad niyooday farad iyo sunayaalba waa laba iyo middan uu ugu dambaysay oo ah dee inuu markaa xidhiidhiyo soo qaadidii iyo masixidii athani waalthalith waajibka labaad iyo ka saddexaad waxa weeye qasdu turaabi wanaqlu markan uu ciidda soo qaadanayo inuu kolka hore u qasto iyo inuu soo qaado waa kala laba waayo inay islaasimaan baa la doonaya ee way kala bixi karaan buu kuleeyahay oo waxaa jiri kara qasdi bilaa naqliya ayaa jiri kara iyo naqli bilaa qasdiya marka labadu waa inay wada jiraan isagaa sii faahfaahin dooneen oo ciidan waa inaan dabayli kusoo hidhin u qastaa ko waa inuu soono naqliyaa oo macnaha dee sidaa uu nebiga ka sugnaatay ama gidaara kasoo qaado ama dhulka eh wax isagu soo isticmaalaya inay tahay falaw kaana calaa waji markaa kani waa ixtiraaskii qaydkaa quyuuddaa hore waxyaabihii ku baxaya weeye kuwani aan la doonayn fa'dan kol hadduu tafriiciyadaa sameeyo falaw kaana calaa wajhi turaabun famasaxa bihi wejigaaba ciidi ka saarayda wuu shaqaynayayo de maxaad kasoo naqlin buuri isku masaxuun ciidi waa ka ciidi aw alqat riixu calayh ama dabaylun baaba halkaa bahashan cadee laamida lagu shubay ayuunbay dabayshaas roobku wejiga kaga sayday isagii oo dee ninkii nabar lahaa doonaya inuu gabagarays famasaxa bihi lam yakfi isde wuu isku yaro duugay un dee kuma filla oo meeshii waxaan jirin dee qasti ninkani dee wuu qastine dabaylun baa ku saydhay amaba shaqaalu ahaayo ciiddu wejiga kolka hore ka saaray waaya oo dee kolka xagga xadiidka leego waxay noqonaysaa waxaan waarid ahayn lam yakfi kuma filaanays walaw ama amara kayrahu cid aan isaga ahayn buu amar siiyey xataa yamamahu ilaa uu kii u gebagabeeyey jaaza way iska banaantay wain kaana qaadiran cala alard haba ahaado mid qaadirahoo karaya inuu ciidda soo qaado waa khilaaf baa ku jira sida adharka ah iqaamatan lificli ma'duunihi maqaama ficlihi nin buu ihi ebelow halkaa dee adii gebagabay sida gacmaha dhulka ku dhufo waa magaranaysa wejigii iyo imari gacmaha waayahay buui isaguna mid markaa dee ka amar qaadanayo ha amaba ukhidbaynaya kii baa u gebagabeeyey waa ku filan tahay oo miyaanay ka hor imanayn naqlintii qaydka ahayd maaday haddaa soo kale aan isagii soo naqlinin waxa uu kuleeyahay amarkan uu siiyey ama fasaxan uu siiyey ayaa wuxuu ka dhigan yahay isagoo soo naqliya oo kale laakiin isagoo aan amar siinin oo aan odhanin iigu masax hadduu kani un soo qaado u ihaa kollay gebagabaysi baa doonaysa ugu masaxo taas bilaa idankaada ahta la diidayo alraabicu walkhamis waajibaadka gebagabaysiga labadan isdaba socdaana waxa weeye masxu wajhihi wayadayhi maca mirfaqayhi inuu wejigiiyo gacmaha ku masaxo ilaa suxuladana wado aayaddu maxay sheegtay ilaa suxulada miyay sheegtay famsaxuu biwujuhikum wa aydiikum min laakin ila lmaraafiqi lama odhan sidii dee waysadoo kale sidaa daraaddeed ayaa wejiga muran kama jooge gacmaha muranku ka dhacay marka la gebagabaysanayaba intaa hore ee dee cumaacumta ee laga faraxasho unbaa la masaxaya mise ilaa suxullada xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam kalka la odhan horta marka yad la yidhaha xagga afcaradiga dee waa intaa hore laga faraxasho ee suxul kan dheer iyo dee dhudhun baa kan la yidhaahdaa oo mikaba marka dee jinaayada loo noqdo dee qofkii gacanta laga gooyo inta gacan la yidhaahdaa dee waa intaa hore asaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa yaddu dee ilaa dhudhunka lama jare eh waxaa la goynayaa un intaa hore marka iyad waa noocaa sidaa darteed baa khilaaf ku yimid ilaa halkii waysada miyaa la gaadhsiinaya mise waa intaa hore un xadiidkii haddii loo noqdayna labadaba way sugnaadeen inuu mirfaqeynka gaadhsiiye iyo inuu intaa laga faraxashee hore nebigu masaxay markuu gebagabaysanaya labadaba way sugan yihiin laakiin xadiidka xooga badani saxiixeynka kusoo aroray waxa weeye intan hore ee laga faraxasho inuu nebigu masaxay calayhi salaatu wasalaam faqaala inamaa yakfiika haakada fadaraba yadayhi cala alxaaid famasaxa bihima wajhahu wa kafay waahira kafayhi bay leedahay waada intuu gidaar ku dhuftunbu wejigii ku masaxay dabeeta isagoon mar labaadba ku celinin unbu gacmaha daahirkoodii sidaas u mariyay un intaasaaba ku dhaqaajiy alhamis tartiib asaadisu tartiib leh inuu sidaa u habeeyo wey dabageliyo asaabicu ka toddobaad kawnuhu bidarbatayn waa in laba jeer uusoo qaada darbatin lilwajhi wa darbatin lilyadayn midhkan kalena waxa weeye inuu marna intuu gacmaha lulka ku dhufto wejiga ku masaxo mar labaad uu ku dhufto ilaa suxulada ku masaxo inda shaaficiya waa sidaas weeyaan waa masalo kaleo iyaduna khilaafi labaduba nebiga way ka sugnaadeen laakiin sida saxeixa ah waa taa qowl aynu ku sheegayna in riwaayada saxiixeynkaa riwaayada saxiixeynka ku sugani waa taa uu maratan waaxida intuu ku dhuftay ayuu wejiga mariyey dabeetana labada gacmood daahirkoodii unbuu mariyey oo aan suxulladana lahayn mar labaadna inuu ku celiyey lama sheegin inamkana waqiila waxaa la inamkana hadii uu suroobayo bidarbatin hadday ugu suroobayso kafaa ninkan way ku filanta hadduu qofkani mar keliya intuu ku dhufto ay kaafiyayso oo labadii darba ay wada noqonayso way ku filantay oo siday ku suuraysanayaan taa kale aynu sheegayna ma waafaqsane waxa weeye ka khirqatin wa naxwiha mare iyo wixii lamid a oo maala mare yaro ballaaran buu dhulka ku dhufanaya dabeeta qaybteeda qaybteedaa midig wejiguu ku masaxaya qaybteedii bidixna labada gacmood buu mariyey marka dee iskamuu daba marinin waa mare yaro ballaaran oo masar oo kalea masarkiibuu saa dhulka ugu dhuftay qaybtiisa midig wejiguu saa u mariyey qaybtiisii bidixee fayoobeydna gacmuhu markaa mariyey kolkaa naqli keliyuu sameeyey moogta laba darba dhulka kumuu dhufanine waa mar keliya u wasaacay taasina waa iska suuragal buu qiilkani leeyahy walaa yajibu ma waajibayo isaaluhu isaalu inuu gaadhsiiyo turaabkii baaina shacrin khafiif timihii aada u fududaa ee macnaha dee xaadan yar ee wejiga iyo dusha ka saaran gacmaha inuu hoostooda gaadhsiiyaa waxba ma aha waajib ee wax yaro khafiifbuu iska dul marinaya waajib ma aha hadduu yidhahda macnaheedu waxa weeye way wanaagsan tahay inuu hoos ugu yar wado oo sidaa ugu yar camcamiyo ilaa ay dee xaada gaadhayaan waajibaadkii kuwaasaa lagu sheegay wax la isku waafaqsanya wax la isku khilaafsan yahaya wa sunanu sunayaashii gebagabaysigu atasmiya waa inuu bismi llah yidhaahdo sidii waysidoo kale qiyaasan cala wudu wa taqdiimu yamiini midigtiina horu mariya wey wa aclaa wejihi markuu wejiga masaxayana waa in uu wejiga qeybtiisa kore ka bilaabaa wa fi lyadayni gacmihiina sidanuu samaynaya soo socota waa in sadaradan dhan oo dhami waa isku tilmaan uu sheegayo bal hadda marka hore eego sida labadan sadar waxa uu kusoo wadaa waa tilmaantaas si aanad u garan waaye inaan labada deeq ugu adkaaninba gacantaasuu halkaa saaraya midigta waxaan leeyahay bidix markii la midigtii baa lahala horaysiiyo markaa wuu soo wadaya oo dhabarkeedaasuu soo marinaya ilaa suxulka isagoo gaadhsiinaya markaa suulkiina kor buu u taagnaanaya suulka isaga meelnama qabadsiinaya markuu suxulka gaadho ayuu dabeetana xaggaa u rogaya calacasha beerkeeda isuu soo wadaya soo wadaya soo wadaya labada suul buu isku hagaajinayaa dhag saasuu odhanaya kolta kalena intuu sidaa soo yaro yidhahdunbu saa ugu yaro rogaya saas odhan macnaha way yar fudud tahay suuradda noocani wuxuu leeyahay waa hab si fudud u masixi karo qofka oo intuu labada gacmood saa ugu dhufto ayumu taasaa odhanaya beerku ku yaro rogaya saasuu ugu hagaajinaya tanna intu saa u mariyo ayuu haddana xaggaa beerka ugu rogaya labada suul buu saa isugu hagaajinaya ta u ka hadlaya waa mid noocaasa kolka horena daahirkii gacanta ayuu mariyey dhabarkeedii gacanta suxulka dhabarkiisa markan ay suxulka gaadhayna waxa u rogay maxay beerkii ayuu u rogay soo celintana qaybtan hoosey maraysa sii wadidana dushanay martay labada suulna way isku saanigaraysan yihiin oo isagoo ukayda ayuu saa ugu hagaajinaya intan uu intan oo dhan soo wadaa waa waxaas wa fil yadi gacantii yadacu waxa uu dhigayaa asaabica alyusraa gacanta bidix faraheeda siwal ibhaami oo aan suulka lahayn suulka kor buu taagayaa waxa uu saarayaa calaa duhuuri asaabic alyumna midigta faraheeda dhabarkooda u dhigaya siwal ibhaam oo aan lahayn suulka oo tanna suulkeeda uu taagnaanaya tanna suulkeeda uu taagnaanaya labadaba waxay ahaanayaan kayd macnaha sidaasuu odhanayaa wey intaa uu ku sheegaya waa sidaas tanna suulkeedu xaggaasu soconaya tanna xaggaasuu taaganya inta uu sheegay waa intaa horta waaya wayumiruhaa ila alkuuc ilaa hal kuuc waa halkee waa ilaa halkaa laga farxasho ayuu soo gaadhsiinaya taasi waad haysa uma yadumu atraafa asaabicihi gacmihiisan bidix macnaa faraha bidix waxa uu kusoo laabaya ilaa xarfi diraac dhudhunka dhinaciisa waa sidan ugu soo laabaya faraha farahiibuu dushaa kaga soo laabaya waaya wayumiruhaa ila lmirfaq ilaa suxulkuu sidaa usoo wadaya ilaa suxulkiibuu soo gaadhay uma yudiiru waxa u wareejinayaa gacanta batna kafihi gacantan bidix beerkeeda wuxuu u wareejinayaa ilaa batni diraac gacantan midig beerkeeda waa ka soo wareejiyey haddana wa yumiruhaa wuu soo marinayaa oo dib buu usoo celinaya wa idhaamuhu marfuucatu iyadoo suulkiisiina weli uu kor u taagan yahay faidaa balaqa lkuuca marka uu soo gaadho gacanta midig kuraanteeda masaxa waxa uu ku masaxayaa bibatni ibhaami lyusra suulkan bidix beerkiisa waxa uu ku masaxayaa dahra ibhaami lyumna suulkan midig dhabarkiisa dee waa innagaa isku masaxnay labadii suul oo suulkii bidix beerkiisii kan midig dushiisaynu sidaa u marinay uma yamsaxu lyusraa gacantii bidix buu ku masaxayaa bilyumna midigtii haddana kadalika sideedii oo kale oo mintuu midigtii qaado ilaa markii hore midigtaa la masaxayo o lagu horreysiiyey ayuu iyadana bidixdii ku celinaya macnaa halkaasuu kasoo bilaabay dabeetana halkaa marka uu marayu sidaa damigan uu sheegaya saa ugu qabanaya kolkaasuu xarfigaas oo dusha dhinaca sidaa usoo marinaya ilaa uu suxulka soo gaadho beerkuu markaa u rogaya sidan ugu celinaya ilaa halkaa kuwicii laga gaadho dahrigii iyo badniganuu labadaa ismarinayaa gacantii masxigeedii waa dhammaaday macnaha adigu kolka aad dee yar laqbaysato wuxuuna isku hagaajinaysaa sawirka iyo erayada macnahooda maad isku hagaajinaysa waaya waa meela aan casharadda waxba ka anfacayn waa sawir u baahan muuqaal maqal iyo muuqaal buu baahanya casharadda laakin dee way ku adagta waaya axaadiisaba meelo badan oo faqaala haakada ah ayaa de haakadaadii ilan kitaab bay ku qoran tahay wax sawira haddii aana dee sheekhi aanu kuusoo gudbin oo isna sheekhiisi aanu ka qaadin haakadaadu haakadaan bay kugu joogaysa waaya uma yamsaxu lyusra bilyumna kadalika uma intaa kadib yukhalilu asaabicah farihiisii buu isdhex gelinaya farihiisii ayuu isdhex gelinaya oo markii ay soo dhamaadeen sidaasuu isu dhex geliyey farihii wayamsaxu waxa uu ku masaxayaa ixda araaxatayni calaa ancasha midkood buu bilukhra ta kale ku masaxaya markii uu sidaa isu geliyey faraha ayuu dabeetana sidaa leeyahay marka labadii gacmood ilaa suxullada meel aanu masxigi gaadhi ma jirto waay waxa uu ihi wayukhafifu lgubaara boodhkuna waa inuu aada khafiif u ahaadaa oo gacmahan gelgelin gelin maaye meel yaroo iska nadiif oo aan siigaba lahayn ayuu musaa ugu yar dul dhufanaya un saasunbu waa yar ugu dul dhufanaya dabeetana waa masxigaasunbu samaynaya laakin uu iscadeeyo maaha wayufariqu asaabica farihiisa waa kala kaxaynaya wayufariqu asaabicahu cinda darb markan uu ku dhufanayo dhulka faruhuna way kala kaxaysnaanayaan si ay dee dhaska yar khafiifkii u galo faraha dhexdooda cinda darbi cala turaab fiihimaa xagguu noqonayaa fi darbatayni labada ku dhufashada labada jeerba markuu ku dhufanaya faruhu waa inay kala kacsanaadaan madmuuma iyo waa mufaraqa markaa madmuuma ka dhigi maayo laakin mufaraqa buu ka dhigaya marka uu gacmaha wejiga usoo qaadayo iyo markuu gacmaha usoo qaadayo wayajibu nazcu lkhatami fi thaniya marka labaadee gacmaha loo soo qaadaya waa in fargalka siibaa ilaan intan booskan uu ku fadhiyo fargalku iyaduba meel masxiga u baahnayd bahayd welibana waa intii bilaa muranka ahayd oo dee kafkiya walow axdafa bayna anaqli waxa uu weyse jabay markii uu ciidda soo qaaday iyo wa masxi lweji wejigana aanu masixin intaanu markuu ciiddii soo qaaday laakin aanu wejigiiba gaadhsiinin ayuu weyse jabay baala waa dee buray kaas wawajaba ahdu thani mar labaad inuu soo qaado wey waa nin qaarkii kore maydhayo dee wayse jabay un waysada wixii kaa jabinaya markay waysadu dhamaystiranto dee iyadoo dhexda socotona way kaa jabin marka haddii uu dee ishayn kari waayo u yarba caraysnaa oo maaragtay neef iyo xaaska yimaadaan dee waa inuu dib usoo qaado baala gabagabaysiga qaybtii hore way burtay waa inuu dib ugu noqdaa wajaba ahdu thanin mar labaad ha soo qaado ciid maxaa buriye gebagabaysigii waa muhiimtanina wayabtulu tayamumu gebagabaysigiibaa buraya can ilwudu waysada xaggeeda laga tayamumaya macnaha bedelan can ilwudu gebagabaysigii waysada ka bedelka ahaa wuxuu ku buri doonaa binawaaqid alwudu waysada wixii burinayay dib ugu noqo alla wixii waysada burinaya oo dhami wuu burinayaa kana waxaa u dheeraada intan wa bitawahumi qudratihi karidda uu macnaha wa bitawahumi qudratihi isaga oo ismoodsiiya inuu kari karo calaa maain biyo yajibu isticmaalu ay waajib tahay in la isticmaalo waxaa kaloo burinaya wuxuu is yidhi wallahi malaa halkaa biyo aada ku weysaysataad kasoo helaysa markaa muxuu ugu qaydayaa calaa maa in yajibu isticmaaluhu biyo ay waajibtay in la isticmaalo dee kuwo aanay waajib ahayn baynu soo marnay iyadoo lahayo on la isticmaalayn oo ahaa dee kuwii markaa afka iyo loo cabayay xayawaanka muxtaramkii u baahnaa markaa kuwa qaar aan ahayn oo inuu isticmaalaa ay waajib tahay haddii uu ismoodsiyo idhaa halkaa waad ka helaysa dee waa buraya ka ru'yati saraabin isagu dhalanteed buu arkay inuu biyo yahay aw rakbin amaba wuxuu arkay jamac qabla salaati salaada ka hor aw fiiha amaba salaada dhexdeedii buu arkay biyahaas wa kaanat salaadiina waxay ahayd mimaa tucaad salaadihii la soo celinayay ka tayamumi xaadirin waa qofkii nagaadiga ahaa oo u gebagabaystay liadi main lifaqdi lma biyo la-aantood xaadirkan iyo musaafirkan uu sheegayaa xaadirkani waa qof inta badan meel biyo laga helayo jooga musaafirkanina waxa weeye qof jooga meel haaliban aan biyaha laga helayn ee xaadirkan iyo labadan uu kala sheegaya musalaxaasay leeyihiin halkan ninkani hadduu biyo ismoosiyu dha halkaa waad kasoo helaysa ama wax biyo u eg u arko amaba u arko jamac uu isdhaa biyaad ka helaysa salaadii uu u gebagabaysanayay ka horna aytay amaba isagoo salaadii ku jira ay tahay dee ha u dhaqaaqo horta halkaas waa hasoo hubiyo gebagabaysigiisi waa buraya salaadan marka aada ku jirto aad ka baxayso waa salaadii lasoo celinayay salaadii lasoo celinayay oo meel biyo u qaalib ahoo inta faraha badan biyo laga hela ad ku gebagabaysanaysa markaa dee waad soo celinaysa fain lam tucad haddii aan la soo celinaynin salaadan ka tayamumi musaafirin waaba qofkii safarka ku jiray gebagabaysigiisi falaa ma soo celinayo wayutimuhaa falaa kama baxayo wey salaadii uu iska dhamaystiraya wayutimuhaa uu dhamaystirayaa salaadii wa tujziuhu way gudaysaa laakin yundabu waxaa loo suneeyey qacuhaa inuu salaadii gooyo liyastanifaha biwudu'in si uu wayse ugu soo bilaabo ninkani hadduu arkay dad jamacahoo biyo sida ama meel ceel iyo wax uga muuqdaan iyo saraab iyo wixii lamid a salaadna uu ku jiro ha ka baxoo dee biyaha uu helaya ha ku soo celiya salaadii intuu isticmaalaha soo celiyay wain ra'aahu biyihii hadduu arko fii naflin isagoo sunno ku jira wanawaa cadadan tirana uu niyoodo atamahu cadadkaa hataam yeelo afar ragcadood oo salaatulduxaa ayuu ku tukanayay gebagabaysi biyana wuu arkay markaa waxaa isaga banaan inuu dhamaystiro salaadii wuu dhamaystiraya cadadkan uu niyoodu kamilaya wailaa fa ragcatayn wailaaba waxa weeye cadad muu niyoonin wain lam yanwi cadadan salaad wuu galay sunnana way tahay laakin sunadee iska mudlaqa buu haayo uu lahaa intuu doono inuu ka dhigo ayuu heli karaya marka laba ragcadeed laba ragcadood buu kusoo gaabinaya salaadaa uu ku jiro inkastoo dee niyada horeba ay ahayd qofku markuu wax tukanayo dee inuu niyoodo haday afar tahay iyo haddii ay tahay lababa masale haddaba halkana waxa uu sheegay madhabkani uu qabo oo wuxuu yihi walaa yajuuzu ma banaana bitayamumin gebagabaysi keliya akharu min fariidatin waaxida maktuuba salaad farada oo keliya wax ka badan hal gebagabaysi kuma tukan karo waa masala khilaafiya iyado culimada qaarkood baa ayaa waxay leeyiin waa sida waysada kol hadduu nabigu tilmaamay aturaabu tahuru lmuslim wain lam yajid alma cashara siniin oo kamaa qaal tahuur buu yahay ciidu qofka masaciidku tahuur buu yahay qofka muminka ah toban sanana hadduu doono biyayuu helini kol haddii tahuur lagu sheegay wajucilat liya alard masjidan wa tahuuran kol haddii la yidhi waa sidii waysada oo laba gebagaba hal gebagabaysi laba farad iyo saddex farad iyo uu ku wada tukan karaa bay qaar qabaan laakiin qoladan sidan ay tilmaamayaan waa daciif tahaaradiisu amaba dee waa istibaax si ay tilmaamayeen sidaa darteed hal farad oo maktuuba ah buu ku tukan karaa aw manduratin ama miduu ku nadray salaada haddii lagu nadra ma sunna mise waa farad de waa farad hadduu idhahda lilahi calaya an usaliya ragcatayn alyawm ilahay wuxuu farad aan isku waajibiyo igu leeyahy maanta inaan laba ragcadood tukado dee farad bay noqdeen sidii salaad oo kale marka dee gebagabaysiga uu u gebagabaysto raga- ragcadaha manduurada ah unbuu ku tukan karaya wax kale oo farada ma tukanayo wama shaaa min alnawaafili wاljanaa-is way- walaa yajuuzu bitayamumin waaxid uma banaano akaru min fariida farad wax ka badan aw manduurata iyo wamaa shaaa wixii uu doono faradkii wuu ku tukanayaa iyo wamaa shaaa wixii uu doono oo min anawaafili sunayaala iyo wljanaa-is macnaha kolkii uu salaadii faradka ahayd ku tukado iyagu waxay ogol yihiin qoladani inuu sunayaal intuu doonaya raacayo salaatuljanaaزana hadduu doonaya raacayo oo salaatuljanaaزihii marka la eego xagga fardulkifaayaha ay tahay sunii bay u eg tahay ama sunii bay raacaysa ila xugun noqonaysa farad ba ha ahaado laakin dee qofkan fardulcayn kuma aha fardulcayn haddii aanay ku ahayn sunii bay xaggaa ka shabahaysa oo way ka sokaysaa salaadii faradka sidaa darteed gebagabaysi keliya wuxuu ku tukan karaa qofki salaad farada iyo salaatuljanaaza ama salaad farada iyo sunayaal badan laakin waxaanu ku tukanayn maxay laba farad iyo wixii ka badan baabulxayd halkanna waxau kaga hadlayaa xaydka waxa la yidhaha iyada nifaaq iyo muddadooda u yar iyo ta u badan sida looga dahaaro qaadanayo nooca uu leeyahay bahalkaa la yidhahdo damulxayd oo runtii dee ragga kama yimaadee dumarku ka yimaadaay haddana dee dumarkii raggii baa u akriyi lahaa oo fahamsiin lahaa axkaama dahaara oo inay dee iyagii bartaan oo si wanaagsan loo fahamsiiyo oo masale ay yaqaanaan ay markaa runtii noqoto axkaamteeda iyo dee arrimaheeda o dhan dumarkuna nebiga calayhi salaatu wasalaam way usoo cilmi doonan jireen markaasay xadadka iyo weydiin jireen nifaaqka iyo bahalkan dhabar furanka la yidhaahdo iyo wax oo dhan way ka wareysan jireen rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka isaga iyo ooriyihiisii daahiraadka ahaaba dumarkaa muslimaadkaa way uga jawaabi jireen si ay markaa uga hagar baxaan cilmigiisa marka had iyo jeer dumarka marka wax loo sheegaya haaliban abwaabta dee ugu muhiimsan bay kamid tahay dahaarada noocana ee ku saabsan iyaga u gaarka ah iyo sida ay markaa dee nadaafadii dharka iyo tii ubadka iyo tarbiyadii iyo kuwayaalahaas waa meelaha ugu sii muhiimsan runtii haddii ama muxaadaraad loo sameynaya ama duruus waxau ihi aqalu sinin muddata u yar taasoo taxiidu fiihi lmara ruuxa dumar ee caado ay ku heshaa istikmaalu tisci siniina waa sagaal sano oo dhamaystirma taqriiban ugu dhawaan markii ay tatabuceen waa aragnimo waxa ay ku keeneen nin kastoonad sheegin muddada ugu yara ruuxa dumar ah caadada ay ku hesho ee qaangaad ay ku noqon karto waa sagaal jir oo dumarka ama barwaaqacunka iska ladan meelahaasay ku qaangaadhaan qaar dee kaba yar waa laga yaabaa in ay sheeg sheegaan jaraaidkiiya waxay qoraan qaar sejiriya ku dhala ayaynu ku arkaynin beri dhaweydeen jaraaidka laakiin gaalada waxooda lama rumaysan karo waa faasiqiinta oo marar badan baa dadkan inta confuseka qaada ama wareera kelida iyo waxay wareeriyaane dawaq ayay waxyaaba cajaa'ib lahoo beena usoo qoraan oo jaraaidka ay usoo qoraan si intay kaflada uga baxaan ay dabeetana u qoslaano ay waxaa u akristaan jaraaidka ah waxyaaba badan oo dhicin baabay markay doonaan qoraan oo dee lama rumaysan karaan nimanka haddaba culimadii fuqahada ahaa ee waaritaanka iyo diraasada ku sameeyey baabkan waxay leeyihiin dumarka waktiga ugu horeeyaanu aragnay in ay helaan dhiigaa caadada qaangaadna noqonayso waa sagaal sano laakin taqriiban waa ugu dhawaan wax yar baa iska dhimi kara falaw ra-atu haddii ay aragto dhiiggii xaybka ahaa qabla tisci siniina intaanay sagaal jir gaadhin lizamani wakti ka hor laa yastacu duhran waxaydan aan duhur iyo xayd wada qaadaynin fa huwa xaydun weeyaan wailaa hadii uu wada qaadayo falaa xayd maaha halkaa yari waxa weeye wailaa falaa laga gaadho iyo intanuu sheegayaa wixii dumarkahayd sagaal sano aynu nihi haddaba intaanay sagaalkii sano gaadhin ayay dhiig aragtay inta sagaalka sano uga hadhanina waa wakti aan u waasac noqon karin duhrigii iyo xaydkii labadoodii waktiye u yaraa muddatulxayd uu socon karo maxaa u yaraa maalin iyo habeen muddada ugu yar duhri bayna alxaydatayn isaguna intuu ahaa ya hamsata cashara markaa shan iyo toban iyo maalin kolka la isu geeyo waa lix iyo toban cisho marka haddii lix iyo tobankaa cisho sagaalkii sano uga dhiman yihiin lix iyo toban cisho wax ka yar hadday uga dhiman yihiin oo ay dhiig aragto waxaynu kasoo qaadaynaa inay sagaalkii sano u buuxsameen oo waa taqriibankii waa ugu dhawaanti dee afar iyo toban cisho iyo toban cisho iyo meelahaas iyada sagaalkii sano uga dhiman yihiin uu ka yimaado dee xukunkii xaydku baynu siinaynaayo dee way gaadhay baa la odhanaya laakiin haddii muddadaa ugu yar xaydka iyo muddadaa ugu yar duhriga oo la isu geeyey iyo wax kasii badani sagaalkii sano uga dhiman yihiin oo uu ka yimaado dam looma ictibaarinayo inuu xayd yahay oo dee sagaalkii sano aanay gaadhin ee waa damulfasaad baa la dhaha dhiig ka furmayn wey noocu ujeedaa waa sidaas wey taqriiban tii baanay tafsiir u tahay falow ra-atu haddii ay aragta damki qabla tisci siniina intaanay sagaal sano gaadhin lizamani muddo ka hor sagaalkii sano oo mudda uga dhimantay muddadiina waa ta inta la eg muddadaa zamanka oo laa yasacu duhran wa xaydan aan wada qaadi karaynin duhr iyo xayd oo dee lix iyo toban cisho muddo ka yar iyaday uga hadhan tahay sagaalkii sano ayay dam aragtay fa huwa xaydun oo muxuu xayd ku noqday dee sagaalkii sanaa buuxsamay baynu odhanaynaa ama intan yare waa intii taqriibanta loo saamixi karayay maalmahani wailaa hadii laakiin muddadu ay roomta lix iyo toban cisho iyo wixii kasii badan tahay falaa dhiigan lama odhanayo waa xayd maxaa yeelay sagaalkii sanaan buuxin walaa xadda liaakhirih halka u dambaysaa xad male ee qaadadu wa yumkinu ila almowt ilaa geeridaaba suuragala oo ruuxa dumarka ah halkeebuu ugu dambeeyaa la odhan karaa xayd baa kaga yimaado ma dhaafi karo dee ma jira buu kuleyahay halkaas nihaaya male hadduu doono dumarka qaar aanu kaba iman oo iska dhalun baaba jira oo sida kalena dee shan iyo toban kun ku qaan gaadha oo dee waa wax iska dhacay oo la arkay qaar ay ku idhahdaan ciddiyaha iyo indhaha iyo unba casaada waktigaa ay markaa caadada leedahay caadadeedu waa casaanka meelahaasuuna marka haddii dee noocaasi ay dhacday laa xadda liaakhirihi meel aynu odhan karno halkaa marka ay joogto waa inay dhiig aragtaa laasim ma jiro fa yumkinu ila lmowti ilaa intay dhimanaysa inaanay arag baaba iska suuragala iyadoo qaangaada wax dhalaysa haddana nimanka fuqahada waxyaaba badan ay tijaabiyeen baa markaa runtii naadiran la arkaa wa aqalu lxaydi yawman walayla muddada ugu yara u socdaa waa habeen iyo maalin habeen iyo maalin haba yaryaraada waqaalibuhu sittun aw sabcun sida u badanina waa intanun imikaba waa noocaasu lix ama toddoba bisha awalkeeda iyo akhirkeeda wa aktaruhu inta u badanina khamsata cashara yawma shan iyo toban cisho waxaa dhici karta ruux dumari inuu ka socdo oo aanay daahirba noqonin waa muddadiisa u badan wey wa aqalu uhri bayna alxaydatayn khamsata cashara yawma ruux dumari intay daahir noqon karto daahirkaasoo udhexeeya laba xayd waa shan iyo toban maalmood inta ugu yari inta ugu yari waxa weeyaan waa shan iyo toban cisho oo bishiiba dee laba jeer ba helaysa markaa kolkii hore markuu yawmun walayla noqday aqal lxayd haddana aqal duhrina shan iyo toban uu noqdo dee dhinacii kalenba haddana ka imanaya adigu haddii xaydkii hore uu ka yimaado intaanay shan iyo toban gaarin wax kale ay aragto wuu kuu sheegi doonaa inaanu xayd ahayn walaa xadda liaktarihi duhriga tiradiisa male isaguna xad macnaha ruux dumari inteeday ka daahir noqon kartaa xayd ma la xadayn karaa halka u dambaysa aqalkii iyo waynu sheegnay wayaalaha intii u yaray duhriga laakin halka u dambaysa lama xadayn karo oo tii horun bay lamid tahy oo waxay iska dhici karta de inay weligeedba daahir ahaato oo aanay isagaba aragba inaanay isagiiba aragay daahirun ahaataa suuragala walaa xadda liaktarihi taawi fa mataa ra-at daman haddii ay kaa aragto fii sini lxayd iyadii oo sagaal jir dee iyo wixii ka weyna waktigu caadada ay kaga iman jirtay hadday dam aragto macnaha sagaal jir iyadoo ka weyn walow xaamilan urba hal ahaatee wajaba waxaa ku waajiba tarku maa tatruku lxaal ruuxa dumari wixii ay iska dayn jirtay inay iska dayso oo ruuxa dumari waxaa dhacdada leyin markay xataa uur leedahay inuu ka iman karo xaydku way tijaabiyeen fuqaada ilmaha cuna iyo waa lagu rasiqaayo si kastaba ha la yidhaahdee laakiin haddana way dhacdaaday leeyihin naadiran mase badna marka waa in dee loo fiirsadaayo inuu nawcii yahay iyo waa in haddii ilaah ku roonya uu waktigiisii caadiga ahaa ku imanaya isagu dee astaamo gaaru leeyahy fain inqaaca hadii uu isku taago liduuni aqali waktigii aynu soo sheegnay ugu yaraa wakti kasii yar waktigiisa ugu yar intuu ahaa yawmun wa layla muddo ka yar buu ruuxiiba ka socday ama maalin buu ka socday ama habeen dibna umay arag tabayana waxaa caddaanaya annahu hayru xaydin waxaasi inaanu caado ahaynba caddaanaya habeen buu ka socday ama maalin halkii la doonaya afar iyo labaatan saacadood ugu yaraantiisu inay socoto si u xidhiidhsanaaninba ha googo'naado markaa kol haddii uu ka yaraaday intaa inaanu caado ahayn baa muuqatay haddii aanu caado ahaynna maxaa dhacay fataqdi salaata salaadii bay markaa qalaynaysa soomkii bay qalaynaysaa wixii ay ka tagtay oo dhan fain inqaaca haddii uu isku taago intuu ka bilaabmo iyadii liaqalihi muddadiisii u yarayd oo yawman wa layla ah aw aktarihi muddadiisii u badnayd oo shan iyo tobanagu socday aw baynahumaa ama intii ka dhaxaysay lixdii iyo toddobadiibu socday fahuwa xaydun dee kolkaana waa waxaad iska fahamtay badani oo waxaad iska fahamsanayd unba kuusii udaaxiyay hadduu muddadii u yarayd ka socdo ama tii u badnayd ama inta ka dhaxaysa dee wuu yahay waanu noo soo sheegnay waa idaaxu tanuu laakiin usoo gogol dhiganaya intaa idaaxa wuxuu usoo bilowday tan soo socotuu usoo gogol dhiganaya waxa uu yihi wain jaawaza haddii uu dhaafo aktarahu muddadiisii u badnayd oo maxay ahaa muddada ugu badanuu socon karaa maxay ahayd shan iyo toban shan iyo toban buu gudbayba fa hiya mustaxaaba waxaan dumara waxaa lagu tilmaamayaa inay ti mid dhabar furan ku dhacay ama shuban dheer oo ilaa shan iyo tobanka unbaa isagii loo tirinaya kol haddii ay ka gudubtana waxa weeyaan waa waxa weeye mustaxaaba istixaabaduna waa ku dhacday dumarka waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dumarka qaarkood baa u yimid markaasuu dabeetana sharax siinaya nebigu oo waxa uu ka wareysanayay bal inay tahay xaafidatun lilnawci walilqadar walicaadatiha oo inay waktigu ka iman jiray xafidsan tahay iyo muddaduu ka socon jiray iyo noocu ahaa su-aalahaasuu weydiinayay markaa taa waxaa la yidhaha mutamayiza waa mid garanaysa xaydka iyo ka iman jiray arrimihiisii ilan waa kuwa imika labada isku darmay haddii aanay taa ahaynna mutaxayira ayaa iyadana la yidhaha waa mid dawakday kolkaasuu nebigu xusayay inay waktina iska dhigta un inay isagii leedahay waktina iska soo qaato inay daahir tahay siday u maydhanayso intaba axaadiista ku jirta markaa ama saxiixeynka ama sunankae ka hadlaysa o adiga arta haddaba tan mustaxaabada la yidhaahdo ka hadlo waxau ihi walahaa axkaamun tawiila axkaam dheerna way leedahay bui tani madkuuratun fi kutub lfiq kutubta fiqiga ee mutafaricada ah ee dhaadheer baa lagu sheegaa buuhi axkaamteeda waa badan tahay runtii oo de waa meelaha ugu wareer badan manhaajka iyo irshaadka iyo waxaba laga yaabaa baabkan oo qura in shan iyo toban cisho un la akriyo un qaacidadiisa iyo isku celcelintiisa iyo awadaadba wareer koonfurtaasa berigii hore baar dheeraha fiqiga aada loogu akri jiray iyo koonfurta ah marka laba wadaad baa malaha meesha uu sheegaya axkaamta faraha badan leh ayuu sheekhi siduu kolba ugu celcelinaya ku dawakiyay maalintii dambeu dabeedna yidhi war adiga makaa yimaada maya bui igama yimaad ana igama yimaada bui haddaba bal haddaba sheekhu aroorta haba ka boode kitaabka labadaa safxadood ee matniga uu ku yaalona isku alxanna buri labadii xaashiyood bay isku dhajiyeen oo dabeedna si uu sheekhu u rogu uga gudbo un markaas sida kan shaarix ee kan matnigaa sharxayaaba uu leeyahay waanu iska daynay oo hawsheedii iyo waxaan islahayn iyo dhicitaankiisa intuu dhacaano waa naadir oo way iska yar tahay hawsheeduna way badan tahay buui wakafa llahu lmu'miniina alqitaal sidaa darteed waa ka nasanay buui ana runtii kolley siday u dhacda iyo siday u hawl badan tahay baan isba lahayn ninkii markaa laba wadaadasho xurgufkaya dhaxaysay baa mid baa kala gabayo waxau lahaa macnaha inaanu aada u aqoon kitaabka maruu sheegayay xubisada irshaad iyo xayd minhaaj xubka kama qaada bu lahaa margabay buu tiriyaa ku jirtay intaas macnaha markuu marayo kitaabka irshaadka la yidhaahdo ismaaciil ibn muqri kitaabka uu leeyahy adag oo kitaab maaragtay masaa'ilka xagga masale ahaan kasii badan minhaajka meel xubisa la yidhahdo ugu adag oo baabul iqraar ku jirta oo xubisa litafsiiri mubhami oo suwar badan iyo luqado kala duwanaya waxuu keenaya marka haddaba halkaa uu marayo iyo marka xayd minhaajo isaguna adag uu marayo uma bayaamiye ardayda oo xoogka kama qaaday uu ku laaqaya buu leeyahy wuu uga dulboodaya marka calaa kuli xaal axkaamtani halkan munaasibo maaha inaan iska daynana waabay tahay buuhi oo runtii koley laakin axaadiidta iyo shuraaxdoodaba de waad ku arkaysa ama kutubaha fiqiga qaarkood inta daruuriga ah xadiidka iyo shuraaxdiisaaba dee markaa ku filanba qofka jawaab ahaan marka laakin jiraa waxa weya mustaxaadadan dee ma daynayso salaadii ninkeediina kulankii iyo uu la kulmayo kama daynayo bal dhakhaatiirtu waaba kuwa tilmaamaba inay dawaba u tahayba liqaaga uu iyada la samaynayo ayaabay tilmaama dhakhaatiirta qaarkoodna kollay se intay dahaaro qaadato ay isnadiifiso oo ay gaashaamato adkayso ayay salaadii geli doontaa saasay dabeetana tukanaysaa intaa wixii ka yimaadaana waa macfi bal waxaaba lasoo tilmaamaa dumarkii saxaabiyaadkaha qaarkood oo cudurkaasi uu ku dhacay inay masjidka ku tukanayeen iyagoo tashtiyu hoos yaalo oo wixii ku dhacay halkaa ku dhacaya nabiguna waxa uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam saxaabiyaddaa markuu qancinayay waxa xayd maaha dhiiggaasiye waa cirqi ama xidid uu shaydaanku furayo oo dabeetana soconaya waa rakba min ashayaan gujo shaydaanka xaggiisa ka ahaatay wey sidanuu qofkaba u galo waxa uu dabeetana yidhi noocii isagoo ka yar hadlaya damkaas wasufratu walkudra sufradu waa cawlki midabkaa cawlkaas iyo midabkaa kale kudrada la yidhaahda dhoobada u eg xaydun weeye labaduba in ruuxii dumarka ahayd sufre ay aragto midkaa yalowga ah ee macnaha yar cawlka ah iyo midkan kale isaguna xagga dhoobadawe deyay moodin inay daahir tahay laakiin waa xaydkiibay weli ku jirta ha ogaato waa dardaarankay caaisha siinaysa radia allahu canha dumarka degdegina bay lahayd intaa midabada noocaasa arkaysaa xataa tarayna alqascata albaydaa ilaa midabkaas aragta wain ra'at waqtan daman wa waqtan naqaan mar waxay aragtay damkii marna waa iska nadiif wa waqtan daman haddana mar kusii xigay dam aragtay waa saddex jeer bu istaba dhigay dam bay aragtay daahir bay noqotay haddana dam bay aragtay wahaakada sidaasu musalsal dhowr jeer isugu soo noqnoqday walam yujaawiz alkhamsata cashara shan iyo tobankiina muu dhaafin waxa ay arkaysaa walam yanqus majmuucu dimaa waxaanay aragtee dhiiggaa marka la isu geegeeyana kama yaraanayo can yawmin wa layla kama yaraanayo fadimaau waniqaab intii jeer uu ka imanayay iyo intii jeer ay daahir ahayd waliba daahirka almutakhalilu ee soo dhex gelgelaya dhiigaga kulluhaa xaydun awada xaydun masaladan uu ka hadlay intaa isku xidhanay waa in ra-at laga soo bilaabo kulluhaa xaydun laga gaaro waxa uu kaga hadlayaa ruuxii dumarka ah ayaa waxeedii aanay xidhiidh ahayn markaa mar wax yar bay arkaysa haddana mudday daahir ahaanaysaa laba cisho ama saddex cisho haddana wax yar bay arkaysa saddex cishoo kale ilaa adigu shan iyo toban cisho ama ilaa toban cishay sidaa ahaanaysa laba dhinacun baa laga eegayaa buuri muddada ay arkaysaa waa inaanay shan iyo tobankiisii dhaafay marka la isu geegeeyay inta sheer ay aragtay saacadihiisana waa inaanu kala ka yaraanin maalin iyo habeen markaa waxaa xasilay maxay agarkiisiina muu dhaafin aqalkiisiina waa la helay intiisii u yarayd nafaqalxasan ee wuu sugmay intiisii u badnaydna muu dhaafay idan intii ay daahirka ahayd iyo intii ay arkaysayba dee ruuxu caadalun baa laga soo qaadaya oo galmadii iyo waxaasina xaraamin iyo dalaaqiiyo sidoo kale salaad iyo soon iyo midna aanu kacayn xaggeena markaa shan cisho ama lix cisho hadday doonayso haba daahir ahaatee daahirkaa kala dhex kala had iyo jeer xaydka waa waa xukmulxaydun buu leeyahy ila qofkii mar walba waxuun kama soconayaana inta faraha badan waxbaba arki maysabe waxay aragtaaba waa yarya ta uu ka hadlayaa waa ta noocaas wa aqalu nifaas dhiigan dhalmada inta u yari laxdatun waa ilbiriq wagaalibuhu arbacuuna yawma intiisa dhexdhexaadkiina waa afartan cisho wa akharuhu situuna yawman inta u badanina waa lixdan laba bilood wey fain jaawazahu famustaxaaba lixdan ka habeen hadduu dhaafana dhabar furan wey kanna warkiisa intaasuu kusoo ururiyey waa dhiiggii nifaaska ahaa muddada ugu yari waa lax dumarka qaarkood baa markaa ilmuhu uu hooyadu ay dhasho intaa dhiigahe lagu arkay mooye wax dambeba aanay ka imanba oo sidaa uu kaga dhamaada kol hadday aragtay inuu wax dambe ka iman waayo way maydhanaysaa de way tukanaysaaba markaa ilan waa daahire arbiciinkan iyo waxani maaha wax la sugayo kolkaa inkasta oo asxaabtu ay leeyihin ridwaan ullaahi calayh waxaa macruuf ahayd waktigii nebiga dumarku in salaada ay ka joogi jireen ilaa afartan habeen bay ka joogi jireen oo aanay tukan jirin salaada macnaha loo ictibaarin jiray inay nifaaskii leedahay laakiin midhka meesha la eegaya waa damkawn ama dhiigawn waktiguu kaga joogsada un inta ka dhaxaysa marka ay umusho iyo ilaa laba bilood markuu kaga ka joogsado un bay daahir noqonaysa hadduu toban cisho kaga joogsado dee waa maydhanaysaa cibaadadiina way bilaabay marka laxdatuntu kutubaha qaarkoodna majatun bay idhahdaan waa macnaa in mar un soo butaacdo oo iska yaroo markaa ay ruuxii dumarka ay umusho sida qaalibkiina waa afartanka arbiciinkaasa meelaha u dambeeya laakiin waxaa dhacday inuu ilaa sitiin gaadho oo yay degdegin haddii arbiciinkiina ay dhaafto welina dhiig ay sii arkayso cibaadadii iyay maaragtay iyay kolkaa ugudbin iyo ninkeedii wax ka dayayo oo haddii dhiig jiro waa nifaasun baa loo arkaya laakiin labadaa bilood hadii uu dhaafo mustaxaaba mustaxaabana dee waynu soo aragnay xukumkeedii dabar wixii dumarka ahayd markay ama nifaas leedahay amaba xayd ay leedahay waxyaabaha ka xaraamah oo aan u banaanayn kuwiibaa halkan kuxusi doonaa wabillahi tawfiiq allahu aclam